Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaco ah siddeed iyo tobanka bisha maajo ee sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabduqaadir maxamed samakaab iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a dhallinyaro magaalada boosaaso ka hirgeliyey xarun fududaysa karaynta guryaha barnaamijkan waxaan ka dahafurnay boosaaso laakiin runtaani waa xafiiska kareynta guryaha puntland weeye puntland oo dhan baa laga dahafuri doonaa wajigan wejiga koowaad wey magaalada boosaaso laga furay xafiisyada database baa lagu shaqaynaya dhammaan saldhigyada iyo goobaha dowladda hoose meel kasta uu yahay waa la geenaya database weeye online ah waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada qurbaha ka laabtay ee dalka ku soo kordhiyey hal abuur ganacsi
sidoo kale waxaad ku maqli doontaan kaalmihii suugaanta yahay cashaquu ka gaday oo kale caqligeediie xusuusku casuumane cidladaa wehel moodaysa
kaasi maxamed b k qaybaha dambe ayaad ku maqli doontaan waxaad kaloo maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida joe biden ayaa ka soo hooyey guulo muhiim u ah ololihiisa doorashada kadib markii uu ku guulaystay saddex doorasho oo talaadadii la qabtay taasoo ka dhigtay inuu sii dheeraysto hogaankiisa ergada ee uu kaga horeeyo ninka ay tartamayaan ee senator berni sanders tartankooda musharaxnimada madaxweynaha iyadoo maraykanku uu ku jiro dadaalka lagula tacaalayo faafitaanka cudurka coronavirus ayaa codbixiyaashu waxa ay siiyeen madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka guusha gobolka ergooyinka badan leh ee florida iyo sidoo kale gobolada illinoy iyo arizona guulaha jo biden ayaa qeexaya rabitaanka in badan oo dimuqraadiyiinta ah ee isku dayaya in musharaxa xisbigu uu noqdo qof aaminsan siyaasadda bartanka ah kaasi oo tartan adag la geli kara madaxweynaha jamhuuriga ah ee donald trump biden oo ah toddobiyo toddobaatan jir ayaa helay lixdan iyo laba boqolkiiba codadka gobolka florida halka sanders oo ah siddeed iyo toddobaatan jir uu helay saddex iyo labaatan boqolkiiba iyadoo la tiriyey siddeed iyo sagaashan ama sagaal iyo siddeetan boqolkiiba codadka gobolka illinoy ayaa joe biden wuxuu ku hogaaminayaa saddex iyo labaatan boqolkiiba sidoo kale biden ayaa ku guulaystay gobolka arizona golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa taageeray heshiiska nabadeed ee ay kala siixdeen kooxda taalibaan iyo maraykanka ee ujeedkiisu ahaa in lagu dhammeeyo dagaalka muddada dheer afghanistan ka socday iyo in ciidamada maraykanka dib looga soo saaro dalkaasi golaha ammaanka ayaa sheegay in qaraarka uu sii dhoweynayo in la qaado tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu dhammaynayo colaada dalkaasi sidoo kale heshiiska ayaa albaabada u furaya ay yidhaahdeen golaha ammaanka ee qaramada midoobey in wadaxaajoodi nabad ay isugu yimaadaan dhinacyada afghanistan si loo gaaro xasilooni siyaasadeed isfaham iyo xabad joojin rasmi ah dagaalka afghanistan ayaa socday tan iyo sanadkii laba kun iyo kowdii xilligaas oo ciidamada maraykanka iyo xulufadiisa ay gudaha u galeen dalkaasi
halka wararkaasi aad kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington magaalada boosaaso koox dhallinyaro ah ayaa markii ugu horreysay magaalada waxay ka hirgeliyeen xafiis lagu kireeyo lagana kiraysto guryaha warbixintan waxaa noo soo diray yuusuf maxamuud yuusuf dhalinyaradan ayaa ku bahoobay xafiiska kiraynta guryaha oo ay ugu magacdareen waddani waxay magaalada boosaaso ka daahfureen xafiiskan ka shaqayn doona guryaha la rabo in la ijaarto ama la kiraysto si loo ogaado qofka degaya islamarkaana ay u yaraato dhibaatooyinka mararka qaarkood ka dhaca kiraynta guryaha iyo weliba xaqiijinta amniga sidoo kalena ay dhallinyarada u noqoto shaqo abuur dhallinyaradan ayaa fikraddan waxay u soo jeediyeen maamulka puntland gaar ahaan gobolka bari waxayna sheegeen inay la qaateen go'aankan oo ay uga hir gelinayaan xafiiskan ka shaqayn doonaa kiraynta guryaha la kiraysanayo xaafadaha magaalada boosaaso iyadoo magaaladana ay ku soo badanayaan dhismayaal hor leh oo laga hirgelinayo maxamed khaalid cali maamulaha xafiiska waddani oo dhalinyaradan ay fureen ayaa v o a uga warramay waxa ku kalifay in xafiiskan ay furaan iyo weliba qorshayaasha ay ka leeyihiin waxaa runtii nagu kalifay inaanu isu xilqaanay wadaniyad oo ah dhalinyaro ah oo ah runtii inaanu fikirkayaga ka helno in barnaamij runtii horumarineed oo amni ahaan iyo shaqo abuur ahaan dhalinyarada ruuxeeda in shaqo abuur looga dhigo oo runtii dhalinyaro badan oo maanta aan shaqahayna ay barnaamijkan ka shaqa bilaabaanin oo dalkoodana u shaqeeyaan dadkoodana u shaqeeyaan iyaguna shaqaystaan sidee dhalinyarada uga shaqeynayaan marka xafiiskan barnaamijkan dhalinyarada waxay uga shaqaynaysaa runtii barnaamijkan waxaan ka dahafurnay boosaaso laakiin runtaani waa xafiiska kireynta guryaha puntland weeye puntland oo dhan baa laga dahafuri doonaa wejigan wejiga koowaad weeye magaalada boosaaso laga furay xafiisyada database baa lagu shaqeynaya dhammaan saldhigyada iyo goobaha dowladda hoose meel kasta uu yahay waa la geenayaa database weeye online ah runtii dhalinyaro databaseka taqaan baa ku shaqaynaysa sidoo kale ciidan laamaha amniga ciidanku waa shaqaynaya iyagana shaqaabuur bay u tahay wax soo saarka noocaas ah oo bulshada iyo guud ahaan amnigooda iyo horumarkooda dhalinyaradana shaqa abuurka u ah marka qofka markii uu gurigiisa ukreynaya oo kale oo uu yimaado xafiiskiina waxaa jira kharashaad qofka laga qaadaya misis waxaa ka rabtaan oo keliya in aad ogaadaan cidduu ka kareeyey muhiimaddu waxay tahay qofku markuu xafiiska yimaado oo karaystaha iyo laga kareeyu ay yimaadaanin iyo runtii qofka karaystaha damiinkiisu khidmad yar oo aan dhib lahayn oo dhibayn qofka bixinaya baa laga qaadaya xafiiska sababtu tahay dee shaqaalaha xafiiska ka shaqaynaya dhalinyaro ah kharaj baa baxaya marka khidmad yar oo aan dhibayn dadka karaysta ah iyo laga kareeyaa labadaba oo jambeyna oo aad runtii aanu dhinacyo badan ka fiirinay maadaama aanu dhalinyaro nahay dalka jooga u warhayno xaaladda dalka dhaqaaluhu heerka uu marayo khidmad yar oo aan dhibayn baa laga qaadaya marka ma soo gebagabayn doontaa ama ma soo afjari doontaa dhibaatooyinka ka dhaca mararka qaarkeed guryaha oo dadku ay isku qabsadaan lacagaha qofka la guuro korontada qofka ku go'da oo kale soo lagu leeyahay uu guriga ka guuro xafiiskan ma yaraynaya arrintaas insha allah bidnillahi kariim waxaan rajaynaynaa caqabadaas inaanay dib hoose looga sheegan oo la odhan guribaa kiro lagala goostay iyo korontaa laygu gooyey iyo biyaha laygu gooyey iyo gurigaygiibaa dadaana oqoon degeen runtii waxaa dhacdaa dad inta guryaha degaan kirada diida oo qofkii meel u cawdo uu waayo oo inay isdilaanin iyo inuu farax ka qaado ay noqoto marka arrimahaas o dhan insha allah inay dhammaadaan baan rajaynayna maxaa keenay inaad hoos timaadaan laamaha ammaanka iyo maamulka dowladda hoose idinkoo heli kara inaad xafiis ka furataan gudaha magaalada boosaaso meel ka baxsan laamaha dowladda soo qofkiis odhan mayo waa dhalinyaro ka tirsan shaqaalo dowladeed oo halkaasi xafiis ka furtay mararka qaarkood ay dhibaato noqon karta inay goobtan yimaadaan aad iyo aad baa umahadsan tahay runtii waxaa keenaysa innaga sida aynu naqaan waxaa shaqada waa shaqa qofku technical iyo ciddii shaqada fulin lahayd cidda la rabtaa waxa weye dowladda waxaan uga baahannahay xoojinta inay shaqadan magac dowladeed ku baxdo oo magac dowladeed lagu shaqeeyo oo lagu hirgeliyo weye muhiimaddu taas waaye marka taasaan u hoosnimi inaanu xafiisyada ka furno xarumaha dowladda qofkii soo diiwaangelin waaya ama qofka uu ka kareeyey ee soo gudbin waaya maxaa xeera oo qabanaya xafiiska mise laamaha ammaanka u adeegsanaysaan qofku hadduu isu soo diiwaangelin waayo oo guddoomiyaasha xaafadahabaa mas-uuliyaddaas leh qofku hadduu isu soo diiwaangelin waayo isagoo karaysta oo la yaqaano qofkaas runtu wuxuu ku caddaanayaa qof nidaamka dowladnimada iyo sharciyeynta iyo amniga magaalada iyo xogta magaalada in la helo qof ka soo horkeedu ku caddaanayaa tallaabo sharciga waafaqsanna waxaa ka qaadi doonta runtii laamaha amniga oo gudbin doonaa haddaba sidoo kale waxaa arrintaasi soo dhoweeyey qaar ka mid ah guddiyada xaafadaha iyo weliba dadka guryahooda kiraysta ama doonaya inay ijaartaan iyagoo sheegay in arrintan loo baahnaa anigu haddaan guryo leeahay maalin walba waa laga baxaa lacagtii baa lala tagaa meel aad u raadsada ma aqaan markaa waxaa weeyaan hadday nabadgeliyo noqoto iyo hadday dhaqaalo noqoto intaba waa wax loo baahnaa annagu bulsho ahaan diyaar baanu u nahay xaafad baa la odhanaya xaafad baa laga hirgelinayaa inta kalea la dhaafayaa waxaan intii soo qorshaysay iyo inta hawshan waddaba ku boorinaya inaanay lix iyo tobanka xaafadood laga hirgeliyaanin arrintaa si kastaba ahaatee waa markii ugu horreysay oo puntland laga furo xafiis ay dadweynaha u tegi doonaan kareynta guryaha si looga warqabo dadka degaya guriga iyo weliba ammaanka guud ee xaafadaha ay ka kooban tahay magaaladan waxaa arrintan hirgelinteeda qayb ka noqon doona dadka doonaya in guryahooda la kiraysto iyo weliba kuwa kiraalayaasha ah yuusuf maxamuud v o e boosaaso
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii sugaanta aan soo qabto codkii maxamed biike
yahay cashaqu ka gaday oo kale caqligeedie xusuusku casuumane cidlo daawo hel moodaysaa moodaysaa cidladan wehel moodaysaa qof yahay cashaqu ka gaday qof kale caqligeedie xusuusku casuumane cidlo daawo hel xaaban waxaan kugu idhiye xaaban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi labtanaa culay baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi caban waxaan kugu idhiye caban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi labtanaa culay baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi waqtigo waqtigo waqtigo u cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelay ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee yahay calwaaha noqon nasiibkana haw cadhoon hadduu calafkaa ceshaday gudoon waytatee ilow ha abyahay calwa ha noqon nasiibkana haw cadhoon hadduu calafkaa ceshaday utoo way tagtee ilow way tagtee utoon way tagtee ilow kacugo waxaan kugu idhi kacugo gayaanka gayaanka gayaanka gayaanka calmabaan ku idhi idaad qalbigaan ku idhi maruun maruun maruun cilbax baan ku idhi maruun maruun maruun cilbax baan ku idhi
intaas aan ku dhaafno heestaasi nolosha cusub soo dhowee ee uu ku luuqeynayay fanaanka maxamed biike markana caabud waaq daacad cali madoobey waa wiil dhallinyaro ah oo ka soo laabtay dalka dibaddiisa wuxuuna magaalada caabud waaq ku soo kordhiyey ganacsiyo aan horey magaalada oga jirin noocyada ganacsi ee uu furay ayuu oga warramay wariyaheenna gobollada dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq caabudaq anigu waa ancestral housekayga meesha uu ka soo jeedo qoyskayga magaaladan caabudawaaq qoyskayga wuxuu ka haajiray burburkii wadanka hortiisa waxaan ku soo noqday aduu muddo hadda laga joogo lix bilood ka hor magaalada baahi badan baa ka jirtay qorbo joogtii wadanka uu dhashay oo dadkii ilaahay waxsiiyeyna intooda badan waxaad moodaa xarumaha waaweyn wadanka caasimadaha ah in maxaa layiradaa waanba qaadeen waxaan ka arkay halkaasi fursado badan oo maalgashi oo deegaanka ka jiro markaas ayaa waxaa igu dhalisay magaalada inaan ka hirgeliyo marka ugu horeyso madal bilicsan oo maxaa layirahdaa dhallinyarada dadku uu ku soo hiran karo oo maqaayad casri ah hoolasheeda iyo waxeeda leh dadku uu ku caweyn karo sida hadda aad ka warqabtid oo kale waxaa noogu xoga dhismayaashii kale oo aan samaynayno maxaa layirahdaa burkee gabdhaha mataqaanaa meelaha lagu qurxiyo iyo eeba hadduu kuu samaroon yahay baabarkii nimanka maxaa layirahdaa raislihii timaha loogu jari lahaa oo facewoshka iyo wixii leh mashruucyada aan wadno hadda magaalada aan ka wadno waa dhowr wada socdo sida aad u ogsoon tihiin waxaa noogu xigi doono dhismihii beerta nabadoo magaalada aan ka hirgelinayno oo ay iska bahaysteen dhallinyaro badanoo deegaanka ka soo jeeda oo qurba jooga
dacad markaad timid cabudwaaq qiimeynaad samaysay waxaa kugu dhashay hirgelinta goobo ganacsi oo aan horey uga jirin dadka reer cabudwaaq sidee u dareemeen markay arkeen hirgelintan goobo aan horey uga jirin degmada
walaahi horta hore dadka magaalada jooga soo dhoweyn aad u badan ayaan kala kulmay waa dad qalbi wanaagsan ehelnimada soomaalinimada iyo wada noolaashaha aad ugu bisil marka meeshani inaan hirgeliyo fakarkeedii koowaad wuxuu ka yimid dhallinyarada magaalada oo dalabaad sameeyey ah maqaayadeeda kale ee boqordaajiya mid la maanayso inaan caabuda ka furo oo boqordaajiso ah fikirkii asaga ah anoo ka duulayo ayaan mataqaanaa tan magaalada ka hirgeliyey hadda waxaad la socotaa maalinkii oo kale kun qof ka badan baan saafgaraynaynaa afariyo labaatankii saac marka waxaad moodaa inay magaalada ay u baahan tahay maalgashyada caynkan oo kale ah si dhallinyaradii ay uga nastaan maxaa la yirahdaa xaajirkii ay u haajirayeen magaalooyinka kale tahriib dibadda ah caasimadaha fogfog oo wadanka ah waxaad ogsoon tahay oo kale magaalada in laga hirgeliyo jaamacaddii ummadda faraceedii labaad baa laga hirgeliyay galmudug xarunteeda caabudwaaq waxaa iskugu imaanayo soomaali badan oo kasoo kala jeedo deegaamada iyo isteedyada kala gedisan ee wadanka markii ay isku yimaadaan oo kale waa inay helaan goobo casri ah oo maxaa layirahdaa raashimo casri ah leh kuwii maxaa layirahdaa dhaqanka saaxiibka u ahaa leh goobo yaroo qurux badan oo nasiino ay ku nasan karaanna leh hadda xaruntan maxaa dadka ugu qabataan marka ay noqoto in wax casriya aad samayseen waxyaabaha aad kaga duwan tihiin maqaayadaha kale ee magaalada ku yaala waxa ugu weyn oo mataqaanaa princibalka koobaad boqordaajiso meheradan u ah waxaa weeye xaqabtirka baahida macmilka customer serviceka qofkii in la qanciyo rabitaankiisii maslaxadiisii in raashin laga iibiyo waxaa ka weyn in maxaa la yihahdaa qofkii la qanciyo inuu ku dego nasto qanco laga farxiyo dalabaadkiisii markaasi feedbackii mataqaanaa asaga aan ka helno mar walba waxaan u furanahay inayna toosin karaan macaamiisha marka hadafkanaga oo ugu weyn waxaa weeye in dadka aan ka haqabtirno baahi dhan walba ah waxaa ii muuqda dhalinyaro badan oo shaqa abuurka heshay haddii goobo badan oo ganacsi laga hirgeliya degmada ma qabtaa fakar ah in dhallinyaradu ay kaga baaqsan karaan tahriibkii iyo dhibaatooyinkii
ha ha sida haddaan ogsoonahay qurbihii laftirkiisiiba cilado badan ay ka taagan tahay wax soo saar badan ma jiro marka waxaan isleeyahay dalka waxa laga helayo u malayn maayo qurbaha in laga helayo adoo gurigaagii joogo kira aysan kugu soconin korontadu ay jaban tahay biyihii lacag la-aan ay yihiin deegaankaagii iyo dadkaadi dhex joogo wax loo dhigi karaya ma ahan dhanka shaqa abuurka meheradan oo kale boqordaaji shaqa abuur waxay u samaysay ilaa toban qof baa ila shaqaynaysa deegaanka ah hadda waxaan is aragnay dhallinyaro kale oo magaalada deegaan u ah waxaan ka wada hadalnay inay igala shaqayn doonaan meheradaha kale oo kii kale marka dhallinyaradu way xoogsanaysaa laakiin in loo abuuro weeye fursad shaqo iyo meelay ka xoogsadaan marka u malayn maayo kuwa deegaanka ah kuwa ka munaasabsan oo maxaa la yidhaahdaa shaqooyinka qaban karaya inay jiraan
kaasina wuxuu ahaa daacad cali madoobe oo ah wiil dhallinyara oo ka laabtay dalka maraykanka uguna waramayey gobolada waryahayaga gobolada dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ama xubintii cayaaraha cabdiqaadir maxamed samakaab ayaa soo jeedinaya
aan ku bilowne toddobaadkan markii ugu horreysay waxaan la ciyaarin horyaalka ingiriiska oo loo tiriyo ama loo tixgeliyo mid ka mid a horyaalada ugu xiisaha badan dunida iyadoo markaasina uu ahaa horyaalkii ugu dambeeyey ee ciyaarihiisa si rasmi ah loo baajiyo sababo la xiriira xanuunka coronavirus oo dunida kusii baahaya qaar ka mida ciyaartooyda iyo weliba tababaraha arsenaalna laga hela xanuunkaasi iyadoo la filayey in la ciyaaro ayaa la joojiyey kulamo ka tirsan horyaalkaas ayaana la ciyaari doonaa iyadoo markaasi kulamada ugu soo horey la sheegay in abril la ciyaari doono laakiin madaxa ama madaxda xiriirka f a ga ayaa sheegay in lasii dheerayn karo oo laga yaabo in muddada uu horyaalkaasi la joojiye sii dheeraan karo sidaasoo kale waxa uu joojiyey horyaalada waaweyn ee wadamada sbain jarmalka italy iyo weliba faransiiska waxaana hadda la leeyahay rajo lagama qabo waayadan in horyaaladaasi ay dib u furmaan dhinaca iyo ciyaartoyda ama suuqa kala iibsigana ciyaaryahan niman jamatig oo u safta kooxda manchester united ayaa ka fikiraya in qandaraaskiisa uu dheereeyo iyadoo qandaraaskiisa uu ku egyahay marka la gaaro bisha juun ee xilligan matij ayaa ka mid ahaa safka kooxda manchester ugu muhiimsan ka hor inta uusan imaanin tababare oliganer solsha kaas oo dib u dhigay kursiga keedkana geliyey waayihiisiina hoosudhac ku keenay laakiin manchester united ayaa doonaysa inay ku qanciso xidiga in heshiis hal sano ah uu ku daro ama uu saxiixo sidoo kale xidigan ayaa waxaa doonaya kooxo ay ka mid yihiin inter milan iyo roma kuwaas oo raba inay safkooda ku xoojiyaan kooxda real madridna waxa ay fasixi doontaa garet bell oo ay u muuqato xilligan in laga maarmay bell ayaa booskiisa waxaa horeystay ciyaaryahan funicius oo u dhashay dalka brazil tababare zidan ayaana tan iyo intii dib uu ugu soo laabtay kooxda real madrid aan ku qanacsanayn adeega ciyaaryahan gareth bell taas oo sababtay in xidiga uu kursiga keedka galo bell ayaa mushaahar qaali ah ka qaata waxaana laga yaabaa in kooxda real madrid ay si xor ah amaba beeca xorta ku fasixi doonto xilligan si loo suurageliyo rabitaanka tababare zidan oo qorsho muddo fog la damacsan kooxda real madrid kooxda inter milanna waxa ay heshiiska u dheeraysay ciyaaryahan ashley yang sidoo kale roma waxa ay doonaysaa in chris smolin oo amaah ugu jooga ay kala wareegto kooxda manchester united roma ayaa doonaysa in xiddigan ay kula wareegto siddeed milyan laakiin manchester united ayaa ka doonaysa ilaa iyo labaiyo toban milyan ciyaaryahan bruno fernandes oo u safta kooxda manchester unitedna waxa uu ku guulaystay laacibkii bisha ee premier leaga isagoo ku cusub xiddigan ayaa si weyn loo hadalhayaa waxaana la sheegay in qaab ciyaareedka manchester united uu wax ku soo kordhiyey sidii uu ugu soo biiray manchester united weli wax guuldarro ah lama aysan kulmin dhegaystayaal wararkeennii cayaarahana waa nageyntaa
aad buu u mahadsanyah cabdiqaadir samakaab oo wararkaasi ciyaaraha nala socodsiinaya haatanna dhegaystayaal gabagabada idaacadda ayaanu soo gaarnay waxaa idinku soo maqan codka fanaanada kinjama
garo jacaylka iyo codkii kiin jaamac oo haddaba dhegihina kusoo dhacaya ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo idaacaddeenna afarta galabnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas io nabadgelyo